xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegaya dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shib dhih maahe wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalab ha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalma farsamada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaaga isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen raadiyo cadaado qodobadead ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooron jubbaland oo war ka soo saartay dagaalkii maanta ka dhacay doolow iyo kulbiyo ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland maamulka degmada balcad oo soo xiray tababar looga hadlayey soo celinta bilicda magaalada iyo nabadeynta ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta kormeer shaqo ku tegay wasaaradda qorsheynta iyo maalkashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug oo maanta kormeer ku tegay isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door koraan warka habeene raadiyaha cadaado dhegeystayaal goorna u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo talaada soo gelaysa isniin ay sii baxayso waana saddex iyo labaatanka bisha labayo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warkii oo intaa ka faahfaahsan wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa maanta kormeer ku tegay isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ee warbixinta warkan gaalkacyo inooga soo diray wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug daahir faarax fiidow oo ay weheliyeen iskuduwaha wasaaradda caafimaadka degmada gaalkacyo doctor cabdikariin abshir ciise iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dibweysiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa saaka kormeeray howlaha shaqo ee ka soconaya isbitalka guud ee gobolka mudug kaas oo ay bulshadu ka helaan adeeg caafimaad sidoo kalena maalintiina u adeega ku dhowaada shan boqol oo ruux wasiirka iyo wafdigiisa ayaa intii ay ku guda jireen isbitalka kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitalka iyagoo sidoo kalena warbixino ka dhageystay howlwadeenada caafimaad iyo agaasimaha guud ee isbitalka gobolka mudug doctor maxamed cabdi axmed kormeerka kadib ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug daahir faarax fiido waxa uu ka warbixiyey howlaha shaqo ee ka soconaya isbitalka iyo baahiyaha jira
wasaaraddu waxay maalmihii lasoo dhaafay kormeer ku maraysay qaar ka mida deegaanada iyo degmooyinka gobolka mudug waxaynu soo booqannay degmooyinka ceelguula docol wargala bandiiradley iyo maaragtay hadeertan oo aan ugu daba marinay amaba aan maanta u dambaysa aan joogo cusbitaalka weyn ee degmada galkacyo runtii halkaas maaragtay waxaan ku soo aragnay horumar maaragtay caafimaad iyo baahiyo intaba dabcan dee mar walba bini aadamku baahiyaha uu qabo iyo waxa uu haystaahe way kala badan yihiin laakiin waxaan aad iyo aad maaragtay u bogaadinayaa maamulka iyo maaragtay dhakhaatiirta gacanta ku haya xarumaha caafimaadka dowlad goboleedka galmudug gaar ahaanna gobolka mudug runtii waxay muujiyeen hufnaan iyo maaragtay daacadnimo iyo inay bulshadooda u adeegaan runtii waxaa kale oo aan aad u bogaadinayaa in meelaha aan booqday intooda badan ay ahaayeen meelo lagu dhisay ama goobo caafimaad oo lagu hirgeliyey isku tashi dadweyne arrintaasna maaragtay aad iyo aad ayaan maaragtay u bogaadinaynaa runtii maxaan ku idhahdaahey arrintaasi garaadka bulshadu waa garaad aad maarata u soo kobcaya waxaana aad ugu sii dhiirigelinayaa inay mar walba maarata ay ka fakeraan sida dadku awooddooda ay u tijaabin lahaayeen iyo in ay iyagu marka hore wax qabsadaan kadibna maarata maarata la caawiyo si ay u fududaato maarata in la caawiyo ama hay-adaha caalamiga ay maarata na caawiyaan aad iyo aad ay umahadsantihiin cusbitaalkan runtii insha allahu tacaala hadda waxyaabaha ugu waaweyn oo uu maaragtay qabo waa qaybta maarata maxaan ku yidhahdaa solar systemka iyo maaragtay culays dhinaca ambalaska ah insha allahu bal arrintaasna wasaaraddu way ka warqabtaa soolarka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxay ka mid tahay labada xarumood ee ku guulaysatay solar systemka marka insha allahu baahidaasna mar dhow insha allahu tacaala meesha way ka bixi doontaa cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo cadaado degmada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kormeer shaqa ku tegay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka hanad karaama ee warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane saale axmed jaamac ayaa maanta kormeer shaqo ku tegey wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda soomaaliya kormeerkan oo qayb ka ah kormeerada howlaha shaqo ee lagu dul joogteynayo shaqooyinka ay xukuumadda danqar u haysa bulshada ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saale axmed jaamac waxa uu ka sameeyey qeybaha kala duwan ay ka kooban tahay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda soomaaliya mudane saale axmed jaamac ayaana qeyb u tegey qeybaha kala duwan ee wasaaradda iyadoo warbixin ka dhageystay bahda agaasimayaasha iyo sidoo kale madaxqeybada kala duwan ee wasaaradda ugu horeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha mudane maxamuud sheekh faarax cabdiraxmaan beene beene ayaa faahfaahin ka bixiyey kormeerka maanta iyo waxyaabihii looga hadlay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ra-iisul wasaare ra-isul wasaare saalax aad iyo aadaan ugu faraxsanahay ra-isul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta booqasho ku yimid wasaaradda qorsheynta iyo hay-adda statistikada intaba soo maray shaqaalihiina la fadhiistay la kulmay waaxyaha kala duwan iyo sidoo kale agaasimayaasha guud ee wasaaradda qorsheynta warbixin koobana waxaan ka siinay howlaha waaweyn ee wasaaradda ay ka shaqaynayso ah howlihii qorshaha isbeddelka qaranka ee hadda gabagabada oo aan ka shaqaynayna labada kun labaatan iyo afar january ilaa iyo december oo ra-isul wasaaraha ra-isul wasaar ku-xigeenka qayb uu ka ahaa iyo shaqooyinka kale waaweyn oo ah macnaha kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda lagu hayo iyo arrimaha qorsheynta iyo mashaariicda dalka ka socda iyo arrimaha horumarineed ee dalka overall ee wasaaradda ay ka wato su-aalo badan iyo wareysi ayuu wuxuu la yeeshay waaxyihii kala duwanaa sharaf iyo karaam ay noo tahay ra-isul wasaar ku-xigeen inaad nagu soo booqatid nalagu kor joogteeyo nalagu kor meero howlaha waaweyn oo inta ka socdo aadaan ugu faraxsannahay wasaaradda iyo hay-addaba howlaha ka socda inaad maanta noo soo ra-isul wasaar ku-xigeenka dalka mudane saale axmed jaamac oo bogaadiyey madaxda iyo sidoo kale agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradda qorsheynta ayaa dul istaagay howlaha muhiimka ah ee wakhtigan looga baahan yahay wasaaradda qorsheynta sida dejinta siyaasadda tirkoobka dadka iyo sidoo kale qorshayaasha kale ee hortebinta u leh xukuumadda danqaran
sharaf weyn bay maanta ii ahayd inaan maanta halkan wakhti idinkula qaato oo aan idinka dhegaysto ama aad ila wadaagtaan hawsha aad haysaan ee muhiimka qaranka u haysaan xag qorshayn hadday noqoto iyo xag maalgashi iyo horumarinba wasaaraddani waxay tahay wasaaradda ugu muhiimsan markay noqoto xagga qorshaynta iyo dhaqangelinta siyaasadda horumarka ama horumarinta ee dalkan uu leeyahy sida ka muuqatay sawirradii gidaarada ku dhijisnaa taariikh durugsan bay leedahay waa wasaarad raad la taaban karo ku reebtay ummadda soomaaliyeed ilaa iyo markii qarankani uu gobonnimada qaatay maantana waxaan halkan kula kulmay wasiir dhallinyaro soomaaliyeed oo carbisan diyaarsan dadaalaysa juhdi muujinaysa aqoonna ay ka muuqato iyana aad u nasiib badan inay qayb ka noqdaan howlwadeennada qaranka soomaaliyeed hayaankan dheeru gelayo wax lagu mataqaanaa lagu baadigoobayo horumarka inay qayb ka ahaadaan iyana libin bay u tahay sida innagaba ay noogu tahay inaynu ummadda soomaaliyeed u adeegno waa mas-uuliyad waa culays muhiimaddu maaha markaa afarta siyaasiya ugu waaweynee waxa shaqada wadaa waa howlwadeennada waxaannu ka dhegaysannay xagga istatistikada iyo daraasaynta dalkani uu u baahan yahay hawsha ay ka wadaan hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto wax soo saarka dhaqaalaha economic outlook social indicators waxaa la yidhaahdo halbeegyada arrimaha bulshada nafaqadarrada caafimaad badqabka da'yarta iyo dhalinta soomaaliyeed suuqa shaqada duruufaha ka jira howlo badan ayaad halkan ku haysaan waana u mahad celinayna ra-isul ku-xigeenka dalka mudane saale axmed jaamac ayaa muddooyinkii dambe waxa uu kormeerayey wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda si loo dul joogteeyo shaqooyinka ay wasaaradaha xukuumadda danqar u hayaan bulshada soomaaliyeed
maamulka degmada balcad ayaa soo xiray tababar looga hadlayey soo celinta ah bilicda magaalada iyo nabadaynta degmada balcad warbixinta warka waxaa nooga soo diray degmada balcad saadaq socdaal hay-adda bergof oo ka mid ah hay-adaha ka howlga dalkeena soomaaliya ayaa maanta soo gebagabeeyey tababaran ka socday degmada balcad muddo saddex maalin ah tababarkan ayaa ahaa mid looga faa'iideynayay beeraleyda haweenka dhallinyarada culumodiinka iyo maamulka degmada balcad si loo soo celiyo bilicda degmada guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur furdog ayaa ka qayb galay munaasabadan lagu soo afmeerayay tababarkan sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ganacsi u dhashay dalka shiinaha master wam oo lagu casuumay munaasabadda waxaa ka hadlay madasha soona xiray tababarkan ay muddo saddexda maalin socday guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur
waxaa sharaf noo ahayd inaan kasoo qayb galna seminaarkan xiritaankiisa ee saddexda maalin ka socday holkan una socday bulshada reer balcad ay taabagelinaysa hay-adda bargo foundation waxaan leenahay eh, dadka nasiibka u yeeshay ee soo xuleen reer balcad ee bulshada ka yimid qaybaheeda kala duwan waxaan leeyahay wixii idinla baray iyo wixii ay ka faa'iideen bulshada idinkaaga baahan insha allahu Eh, hal la ogaado qof walba oo mas-uuliyada ka saaran waxay baratay amba ay faa'iideen dadka kale sii gaarsiiso waxaan eh, hay-adda barka foundation ugu mahadcelinaynaa mar walbo ay garab taagan tahay reer balcad hadday ahaato dhaqanka hadday bilicda noqoto hadday sportska noqoto dhinac walba ay- ay mar walba u garab taagan tahay idin waa ugu mahadcelinaynaa waa ujeediin eh, reer balcad mar walba waxaa noo yimaadaan dad eh, raadinaya inay deegaankan maalgashtaan oo hadda ugu horeeyo master mow oo maanta nala joogo aragtiin dad kale oo aragnay talyaaniyaa noo yimideen turkiya aragnay wadamo badan aragnay oo dee howlahaas nagala hadla mar walbo balcad waa dekad qalalan soomaalida waxay tiraa dekadaa jirta buut balcad waa dekad qalalan maxaa yeelay markaas shir aado amba lagu waco amba dad la kulmaysid qof walbo boqol kiiba boqol waxay ka hadlaysaa eh, waxay ka hadlaya balcad insha allahu waan ka wada faa'iidaysan doonaa hadduu ilaahay yidhahdo maalgelintaas laakiin waxaan u baahanaa reer balcad dadka wax maal gashanaya dowlad maaha ganacsato waaye waxay u baahan yihiin ganacsato dhigooda ah ee la maal gashato wixiina la ilaashato maxaa yeele dadka adduunka waxyaabaha ugu muhiimsan waa xoolo iyo beero maxaa yeelay beerahana waa ogtihiin waa dalagii lagu noolaayo xoolihiina waa wixii la isticmaalayo ayagana ee dalaga wax ka mid ahaa cuno qutubdaruuriga cunooyin ka mid ahaa waayo Eh, balcadna labadiiba ka kooban tahay marka eh, waxaan idinka codsanaynaa in lasoo dhoweeyo dadka maalgashiga samaynayo marka reer balcad insha allahu waxaan idinka rajeynaynaa guul qolo walboo timaadane markii aan soo dharaan dhilinay aan soo meel gaarsiino ee dowladihii aan u gudbino ee nagala ongolaado waa idin soo gudbin doonaa wixii beero tacbanaya maalgashi beero u socda annaga beero uma hayno laakiin bulshada laga rabaa inay wax la qaybsadaan kii xoolo u socdane oo macjar aan wax diyaarinayan tiyaa u soconaa maanta wuxuu dhahay mow xoolo suuquu taga xoolaha maanta maadaama isniinta kusoo aa ku aadinay odhan loodan eh, hadda arkoobaya hal saaco kamid a nama hayi karta odhan loodan suuqan taalo dhan suuqa isniinta waan ognahay maalinta isniinta suuqa noogu muhiimsan inuu yahay hal saac mana hayi karaan oba dhaaba hadda- haddii aan wadagadaynaa dhahno marka qof wixii suuqii yidhi hal saac hayi karin in laga faa'iidaystay u baahan tahay in laga faa'iidaystay u baahan tahay Eh, qof walbo samanadan waxaa jira dhulka in la iska sii gadaayo oo dadki ay nabaad guris u socdo war toban shilin aba labaatan shilin aba toban kun oo dollar aad ka hesho hal maalin waxaa kaaga fiican inaad dhulkaada haysatay qof nuucan oo kale maalgeliya inta la timaado konton sana aba labaatan sana aad ka kiraysato kidadan aa u isticmaasho xoogaada iyo farsamadan aa u isticmaasho wuxuu asiga keena Da qof qof kale oo ka shaqaysaba ma haymo dhulkaada ayaa ka kiraysatay adaana xoogaadii ka ku darsato xoog shaqaale u noqotay aqoontii uwadan waa ka faa'iiday labaatan sana hadduu kaa taga adiga ku helayan waxaad tacbo xoog- xooggii waa haysataa aqoontii waa heshay xo- dhulkina adaa iskale laakiin inaan iska gadno oo hadda aan wax maalayacni ku bixin anigu waa igala- waxaa igala fiican qof walbo in laga fikiro dhulkan awowyaala laga dhaxlay awowayaashan aabbayaalay kasii dhaxleen annagana aabbayaashaa ka dhaxlaynaa ayagoo baahan in qof walba ka dhimanaysa annagana maanta waxaa la rabaa inaan caruurteen iyo caruurtooda ugu fikirin annagana anagoo baahan inaan ka tagno amba aan ka faa'iidno insha allahu seminaarka eh, hay-adda bargo foundation waxaan leenahay Eem, waa mahadsantihiin waa idinkaaga mahadcelinaynaa laakiin waa u baahannahay inaan mar walba seminaarada nuucaan aad keentiin waa u baahannahay oo dhinac walba ku saabsan insha allah idinkana waa idinkaaga mahadcelinaynaa waan idinkaaga fadhinaa waan idin- waan waan ognaa inaad keeni doontiin oodaan inta ku ekahaynina laakiin codsigayna wuxuu yahay inaad sii wadiin tababarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo bulshada balcad ay baahi weyn ay u qabeen soo celinta bilicda magaalada iyo arrimaha beeraha iyo xoolaha ay markaasi carqalad ay ku haysay balse hadda ay wax badan ka faa'iideen sidoo kale waxay ugu mahadiyeen maamulka degmada balcad iyo hay-adda bergof oo qayb lixaadle ka qaadatay waa tababarkan saadiq aadan cusmaan saadiq socdaal maamulka jubbaland ayaa war ka soo saaray dagaal ka dhacay doolow iyo kulbiyow cabdiraxmaan xuseen ee warbixinta warkaa inoo sii ambaqaadaya maamul goboleedka jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo oo war ka soo saaray xiise dagaal oo saacadihii lasoo dhaafay ka taagnay deegaanka kulbiyow oo hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay ku howlan tahay sidii u burburin lahayd nidaamka jubbaland ka jira iyada oo ay sheegtay jubbaland inay dowladda soomaaliya si bareera uga howlan tahay burburinta hanaanka dowladnimo ee jubbaland war-saxaafeed ka soo baxay madaxtooyada maamul goboleedka jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabooyinka ay dowladda federaalka soomaaliya ka wada jubbaland ay ujeedadiisu tahay kala furfuridda ciidamada iyo saraakiisha jubbaland si loo wiiqo hanaanka dowladnimo iyo midnimada shacabka jubbaland war-saxaafadeedka ay jubbaland kaga hadashay dagaal ka dhacay deegaanka kulbiyow oo hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose iyada oo sheegtay in guddoomiye ay dhowaan u magacaawday deegaanka kulbiyow oo lagu magacaabo xasan nuur cabdi gaaljecele uu kusii jeeday deegaanka kulbiyow oo hoostaga degmada badhaadhe inay jidka u galeen ciidan uu hogaaminayo taliyihii hore ee ciidamada daraawiishta ee jubbaland ee deegaanka kulbiyow iyo ciidan uu watay kuwaasi oo ay jubbaland ku tilmaamtay inay ka fallaagoobeen jubbaland kadib markii ay dowladda soomaaliya dhaqaalo ku bixiday sidii ay kooxda xasan sheikh ula wareegi lahaayeen sida ay jubbaland hadalka u tiri dagaalka ayay sheegtay jubbaland inuu ka dhacay goobtaasi islamarkaan uu sababay dhimashada shan askari oo ka mid a ilaalada guddoomiyaha halka dhaawacuu soo gaaray askar kale oo ka tirsan ciidanka ilaalada guddoomiyaha jubbaland ayaa waxay sheegtay inay tacsi tiiranyael u dirayso ehlada iyo qoyska geesiyaasha ku nafwaayey weerarkaasi iyada oo ilaahay uga barisay inuu dhaawacyada soo gaaray ciidanka u boogadhayo war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in arrintan ay si cad u xaqiijinayso inay ka go-an tahay jubbaland ilaalinta amniga deegaanada jubbaland waxayna markaasi ka howlan tahay sidii sharciga loo marin lahaa dhammaan xubnaha ku lug lahaa falkaasi foosha xun oo markaasi lagu qaaday guddoomiyaha iyo ilaalada la socotay jubbaland ayaa waxay sheegtay inay u taagan tahay inay ka jawaabto weerar kasta oo lagu wiiqayo horumarka iyo dowladnimada shacabka jubbaland waxayna ugu baaqday dhammaan shacabka inay u midoobaan difaaca dowladnimada jubbaland xiisad colaadeed ayaa dhawaanahanba ka taaganayd deegaano hoostaga maamul goboleedka jubbaland kadib markii dowladda soomaaliya ay ciidamo u daadguraysay gobollo ka tirsan maamul goboleedka jubbaland xiisadan ayaa taagneyd laga soo bilaabo markii axmedoobo uu ka baxay shirkii madasha waatashiga qaranka horaantii oktoobar iyo doorashadiisii shan iyo labaatankii nofembar ee magaalada kismaayo arrintaasi oo sababtay in deegaano hoostaga gobolka jubbada hoose ay ku dagaalamaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jubbaland sidoo kale waxay dhaqaaqyo xoogan ka socdaan deegaano hoostaga gobolka gidow gaar ahaana degmada doolow tobabar sare loogu qaadaya aqoonta iyo xirfadda dhallinyarada ee hanaanka doorashooyinka dimuqraadiga ee golayaasha deegaanka ayaa magaalada muqdisho ka furmay warbixinta warkan maxamed iidle ayaa muqdisho inooga soo diray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed deeriye yabo ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka daafuray tababarka sare u qaadidda aqoonta iyo xirfadaha dhallinyarada ee hanaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah ee golayaasha deegaanka ka qaybgalayaasha ayaa fursad u heli doona fahamka nuxurka hanaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah ee golayaasha deegaanka maadaama dalku uu u jihaystay doorasho qof iyo cod ah waxa uuna socon doonaa tababarkan muddo afar cishaa kaasi oo ay ka qaybgalayaan dhallinyarada caasimadda khubro kala duwan oo ku xeeldheer arrimaha doorashooyinka muddana ka shaqaynayay ayaa tababarkan bixinaya muddada uu socdo ugu horreyn agaasime axmed maxamed caseer dhuubow ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka tababarkan iyo muhiimadda laga leeyahay tobabarkan waxa uu ku saabsan yahay ama uu daar yahay maadaama dalku uu u jihaystay inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda islamarkaana la magacaabay baarlamaanka la marsiiyey guddiga doorashooyinka heer qaran ah lala rabo in golayaasha degmooyinka ee dowlaha hoose iyo heer gobolba la dhiso sidaa daraaddeed waa muhiim in dhallinyarada caasimadda ee ka kala imaanaya aqoonyahanada jaamacadaha ururada iyo heer gobol lagu tababaro qaabkii u qaybgeli lahayeen doorashooyinkaasi lagu soo wajahan gobolka banaadir sidaad og tahay waxaa la furay bishii sebtembar sanadkan gudihiisa eh, maqaamka caasimadda oo halkan aad ku furtay sidaa daraaddeed kan waa wejigii saddexaad oo loo daardejinayo dhallinyarada laftigooda in la weydiiyo eh, ra'yigooda ku aadan haddii ay dhacayso doorashada si qaabkii u qeyb- uga qeybgeli lahaayeen maadaama dalkeenu boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaro uu yahay
macallimiinta bixinaya tababarka iyo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa iyaguna ka hadlay sida wacyigooda uu u bedelayo tababarkan si si kooban aan ugu soo daadego qodobadan ku kabargarayn doono ama aan aan intaan joogna aan isweydiin doono waxaa ka mid ah horta in sare loo qaado fahamka dhallinyarada dhanka dastuurka iyo xaquuqaha asaasiga ay u leeyihiin inay codeeyaan Eh, dad badan waxaa laga yaabaa dastuurka waa maqleen inay weli akhrinin marka qof kastoo soomaali ah oo qaangaar ah oo caafimaad qabo xaq wuxuu leeyahay in la doorto asagana wax dooran karo marka nambarka soomaaliya ugu badan waa dhallinyarada marka dhallinyarada ayaa la rabaa inay noqoto isbedel ka geedigan cusub oo doorashada qof iyo codka loogu guuraayo oo ingiliishka lagu yidhaahdo change of agent marka ilaa isbedelka dhallinyarada ay ka bilaabataan ayuu u daaran yahay shirka aniga ka dhalinyaro ahaan waxay noo tahay fursad aad iyo aada muhiim u ah waayo xadkan wuxuu wuxuu soo jarayaa een, nidaamkii ku koobnaa odayaasha iyo siyaasiyiinta waxaan anaga ku celbixi jirnaa maanta codkeena waxaa arrintaas aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha mudan mudane xasan sheekh maxamuud iyo een, baarlamaanka
maanta waxaa farxad noo ah in sare loo qaado xirfadaha dhallinyarada ee doorashooyinka qof iyo cod ee waddanka dhici doono runtii waxaan ku mahadcelinaynaa madaxweynaheena soomaaliya oo ka ka shaqeeyey inay awoodda dhallinyarada iyo shacabka soomaaliyed ay kusoo noqoto qofka ay dooranayaan ay gacantooda ay ku doortaan aysan cidna aynu ku eedin wax badan ayaan rajaynaynay inaan helno awoodda aan ku dooranayno qofka annagana matelayo maantay farxad ayay noo tahay in aan maanta aan taagannahay halkii aan ka ka ka- ka raadinayna gaariga guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cumar faaruuq ayaa tilmaamay in muhiimaddu ay tahay in dhallinyaradu ay codkooda ay ku ciilbaxaan islamarkaana ay rabitaankooda ku keensadaan cidda hogaaminaysa
waxaan aad iyo aad maxaa lidahay idinku ogaadinayaa inaad mataqaanaa yacni gacmaha isqabsataan in aad maxaa layidhaahdaa xaqiina aadan marnaba ka tanasulina ogaada qofka siyaasiga ah ee maanta diidan in dalkan doorashadiisa hore u socoto ee qof iyo cod iyo dimuquraadi laga dhigo waa qof ku tashanaya jeebka dowlado shisheeye dabciisuna yahay inuu ku koro kursiga dowlado shisheeye dhaqaale ay bixiyeen berrina ogaada wuxuu u adeegi doono waa isla ayagaas waxay tahay marka inaan maxaa leedahay yacni dowladdeena ku taageerno ku garab galno tababaradan oo la xiriira maxaa la yidhahda arrimaha doorashooyinka iyo wacyiga iyo garaadiska dhallinyaradana way socon doonaan hadduu ilaah yidhaahdana maxaa la yidhaahdaa inaad adinkuna mataqaanaa ka qayb qaadataan oo mar walba maxaa la yidhaahdaa waxa aad barateen aad degmooyinka usii gudbisaana waa mataqaanaa idinka rajeenayaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed deeriye yabo ayaa la dardaarmay dhallinyarada tababarka qaadanaysa
waxaan soo gaarnay marka dowrkii dhallinyarada in la abaabulo aheed oo dhallinyaradu iyaguna ay qaybtooda qaataan waxaa soco doona tababaradaa soco doona waxaa soco doona wacyigelinta waxaa soco doona ayaamaha soo socdoo dhan dhal- dhallinyarada magaalada muqdisho intaa ka badan in la isku keeno meelo ka- kala duwana la isugu keeno loona diyaariyo sidii maaragta ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka la rajaynayo inay bilahan ugu soo aadan ay dhacaan hadduu ilaahay ilaah waa hubaal inaan gaari doono waxaa laga yaabaa inay dad badan isleeyihiin suuragalma noqon karto waa la suuro gelinaya hadduu ilaahay yidhaahdo suuragalna waa noqon doontaa wax kasta oo la isku dayo oo rag iyo rabbi loo kacana hadduu ilaahay yidhaahdo waa hirgalayan hadduu ilaahay yidhaahdo maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho warkii habeen dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiiye intaan warkaa warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaa dhegeystayaal waxaa noogu dhow warkii habeeney raadiyaha cadaadaad ka dhegeysanayseen siddeetan iyo siddeed dhibic shan warka waxaa idinla socodsiinaya idiina soo saaray anigoo ah sharmaarka maxamed maxamuud sharmaarka suuley waxaana ii farsameynayay saaxiibkay luqmaan axmed maxamuud intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah